بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل سكامو هاي سكامو هاي يا حديث كان وحو لحد إلى حديث كي هوري ee ka warramayay qofka muxrimka ah ee xajkii xidhay dharka wuxuu ka xidhanaya marka wuxu uhi sheekhu raximah اllah can cabdillahi bni cabaas radia allahu canhum qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yakhtub bicarafaat waxaan maqlay rasuulka oo carafo ka khulbadaynaya oo leh man lam yajid naclayn qofka aan laba kabood helin falyalbas ilkhufayn ha xidho labada kuf waman lam yajid qofka aan helin izaaran gunti uu guntado qofka aan haysaninna falyalbas isaraawiil saraawiisha ha xidho lilmuxrimi muxrimka ahaa ayaa waxay u sugnaaday kuwaasi oo xidhanaya xadiidkii hore lakin ka horreeyey waxa uu ka warramayay waxyaabaha aan banaanayn qofka muxrimka inuu xidho waxaa ka mid ahaa inuuna xidhanin khufeynka oo haddii labada kuf uu qaato inuu ku jarayo waxa weeyaan kacbeynka halkii ugu hooseyso kuraamaha ayuu ku geyn doonaa oo kaba caadiyo hasaan loo xidho ayuu ka dhigi doonaa xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa qofka kaba waaya man lam yajid naclayni falyalbas alkhufayn labadii kuf ha xidho marka qofkii waayey kabihii uu xidhan lahaa ee haya khufaynkii khufaynkii miyuu xidhanaya mise ma xidhanaya waa kow hadduu xidho khufeynkaasi ma kacbeynka ayuu ku jaraya kuraamaha uu ku goynaya oo sidii kabahoo kaba ka dhigaya mise khufeynkii oo sidoodii ah oo aan lababa jirinba ayuu xidhanaya horta xadiidku waxa uu sheegayaa inuu xidhanayo labadii qof oo haddii kaba waayo inuu khufeynkii u xidhanayo xaggii goyntii xadiidkii hore wuxuu inoo tilmaamay oo inoo sheegay in kuraamaha lagu jarayo intaa kuraamaha lagu goynaya wixii kuraanta ka sarreeya waa la jaraya inta ka hooseysa unbaa markaa la daynaya oo waxay noqonayaan kaba caadi oo la xidhanayo sidaas ayuu xadiidkaasi sheegay xadiidkanna waa ilaaqay khufeynkii sidoodii baa loo daynaya oo loo xidhanaya falyalbas alkhufeyn labadii qof ha xidho un baa layidhi marka inaan in la jarayo xadiidkani muu sheegin laakiin ka hore wuxuu tilmaamay in la jarayo jumhuur lculamaa culimmada gudidooda oo abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici ay ka mid yihiin iyo jamaaca min ahli cilm iyagu waxay yidhahdeen xadiidkii cabdillaahi bni cumar ee hore ayaa lagu camal falaya labada xadiid xadiidkana waa mutlaq oo waa la sii daayey oo khufeynkii buu sheegayaa iyagoo aan la jarin xadiidkaasina waa muqayad wuxuu sheegaya khufeynkii oo markaa la jaray markaa ka mulaqa ah waxaa lagu qaadaya ka muqayadka ah markaa saasaa lagu camal falaya xadiidkii xadiidka ibn cumar iyo xadiidka ibn cabaas xadiidka ibn cabaas waa mulaq xadiidka ibn cumarna waa muqayad markaa mulaqi iyo muqayadki waa la isku xambaaraya micnaheeduna waxay noqonaysaa qofka waaya kabo uu xidho waxa uu xidhanaya khufeynki dabeetana waxa uu ku jarayaa kuraamaha inta qur-aanta ayuu goynaya waxaa la mida kabihii kale ee marka waxa weeyaan kuraamaha daboolaya hadduu kaba buuro waaweyn u xidhan yahay dabeetna kabo kale u xidho waayo kabaha waa xidhanayaa qur-aanta wixii ka sarreeyana waa jaraya qur-aanka ku goynaya sidaas bay tilmaameen imaamu axmed raximah اllah iyo jamaaca min ahli اlcilm uu ka mid yahay caطaa ibn abi rabax iyo cikrama waxay ku tegeen iyagu in khufeynka uu xidhanayo qofka haddii uu waayo haddii uu waayo in waxa weeyaan kabihii haddii waayo khufeynkii u xidhanaya jarina maayo xadiidka ibn cabaas mulaqaa bay qaateen waxyaabaha ay xadiidkii ibn cumar kaga jawaabeenna waxaa ka mid a ugu fiican waxay yidhahdeen waa mansuuq waxaa lagu nasakhay xadiidka ibn cabaas baa lagu nasakhay marka ka yani jawaabtaasun ba ugu xoog badan waxay xadiidka ay kaga jawaabeen ibnu taymiya sheikh lislaam raximah llah isaguna qowlka axmed buu xoojinayaayo wuxuu leeyahay kufeynkaas waa la xidhanaya lama jari maayo xadiidkan ibn cabaasna waxa uu nasakhayaa xadiidka ibnu cumar waana xoojinaya hadal dheer buu markaa uu ku xoojinaya laakiin sidaas saxiixee sawaabku waxaa weeyi naskhigan ay sheegeen yidhaahdeen xadiidka ibnu cumar waa la nasakhay oo xadiidka ibn cabaas yaa nasakhay annasxu laa yusaaru ilayhi ilaa bitacyiini mutaahirin marka la ogaado inuu xadiidka ibn cabaas u dambeeyey la caddeeyo ka ibn cumarna uu horreeyey markaasun baa la odhanaya xadiidka ibn cabaas waxaweenka ibn cumar waa nasakhaya laakiin intayna taasi jirin xaggiisa loo kici maayo naskhigii marka waa in adiladii la jamciyaa xadiidkan ibn cabaas iyo xadiidka ibn cumar labadooda waa in la jamciyaa waxaana ugu wanaagsan in lagu jamciyo sida markaa jumhuurka ay tilmaameen oo ah in xadiidka ibn cabaas uu muطlaq yahay xadiidka ibn cumarna muqayad uu yahay deetana la isku qaadayo marka labadii xadiid sidaasaa marka la isku xambaaraya qowlkaas baa ugu saxiixsan in fara badan oo muxaqiqiinta min ahli اlcilm ay tilmaameen xataa madhabka markaa axmed ibn xambal raximah اllah xanaabilada muxaqiqiintoodii waxay ku tegeen qowlkaa jumhuurta waxaa ka mid ibnu qudaama ibn qudama mqnigi wuxuu ku yihi alأwlىa qaطcuhumaa camala bاlxadiiث الصaxiix wakhuruuja min alkhilaaf yani ibnu qudama oo ka mid ahaa mashaayikhda iyo culimadii waaweyneed ee xanaabilada wuxuu yihi waxa mudan in khufeynkii la gooyo iyadoo lagu camal falayo xadiidka ibn cabaas xadiidka ibn cumar iyadoo lagu camal falayo xadiidkaa صaxiixa ah khilaafkana laga baxayo marka muxaqiqiintii saasay tilmaameen xanaabiladu qowlkaas baa markaa ugu raajixsan uguna wanaagsan waxaana ay keenaysa taasi in labadii xadiidba lagu camal falo kii mutlaqa ahaa kii muqayadka ahaa isku xambaaro waxaa kale xadiidka uu tilmaamaya qofka haddii uu waayo surwaalkii uu xidhanayay waxaan jeedaa guntigii uu xidhanayay inuu surwaalkii markaa qaadan karo oo marka ay la waayo ee suurogeli weydo laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha faataquu llaha ma staطactum can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhu ana talbiyata rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam talbiyadii rasuulku waxay ahayd labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika laka labayk allahuma labayk labayka talbiyada labayka waxay micnaheedu ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba ilaahayow ku ogolaaday oo ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba labayka ma'kuudun min alaba bilmakaani waxaa laga keenay alaba idaa idaa aqaama idaa qaama bihi ay ana muqiimun calaa taacatika yani waxa weeyaan qofkii wuxuu leeyahay anuu aacadaadan ilaahayow ku taaganahay waxaa kale mayana waxaa laga keenay min alibaa'i shay oo ah shaygii oo la badhax tiro micnaheedu marka waxa weya ikhlaasii laka ilaahayow ikhlaaskayga waxa uu adiguunbu ku sugnaado camal kasta oo la qabanayo adiga ayaan kuu badhax tiray marka adigu macaanida labaykadan iyo ishtiqaaqeeda ahlucilmigu aqwaal fara badan bay ku leeyihin labayka allaahuma labayk ilaahayow ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba waxaa la yidhi talbiyadu والإجابة أي دعوة إبراهيم عليه السلام نبي الله إبراهيم دعوة ديسي أو لا أجيبي لا أجيبي وياه والنبي الله إبراهيم أذن في الناس بالحج إله بوحي يريد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي يأتينا من كل فج عميق marka وأذن في الناس dadka ugu dhawaaqo ogeysii xajka uu ilaahay marka dacwadii nabi الله ibraahim way talbiyadan marka talbiyadii labayka waxa weeyaan nabi الله ibraahim dacwadii uu dhawaaqi ku dhawaaqay dadka xajka ogeysiiyey ayay dadkii ajiibeen markaas qofku wuxuu leeyahay labayk ilaahow ku ajiibi ibn cabaas radia allahu canhu wuxuu nabiy llaahi ibraahim markuu ka faaruqay ee uu dhameeyey kacbada ama beytka dhisitaankiisii ayaa waxaa lagu yidhi oo ilaahay subxaana wa tacala wuxuu yihi adin fi nnaasi bilxaj dadka xajka ugu dhawaaqa ogeysii deetana wuxuu ku yidhi nabiy llaahi ibraahim yaa rab wamaa yablugu sawti de sawdkaygu maba gaadhayo dadkii sawdkaygu maba gaadhaya dadkii sideebana ogeysiiyaa deetana ilaahay wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala adin wacalaya albalaaq gaadsii adugu dadka ku dhawaaq ku dhawaaq adugu oo ogeysii anigana waxaan marka waxa weyan anaa waan gaadhsiinayaa dadki deetana nabiy llaahi ibraahim waa dhawaaqay wuxu uhi yaa ayuha annaas kutiba calaykum alxaj ila albeyt alcatiiq dadow waxa weeya waxaa laydinku faral yeelay xaj inaad xajidiin ila albeyt alcatiiq deetana wuxu le ibn cabaas waxa maqlay dhawaqaasi marka uu dhawaaqay sida markaa culamada qaar kamid leeyihin mujaahid bal malaynu ahaa ayaa wuxuu yidhi markaa maqaamku maqaam ibraahim agtiisa markuu beytka dhameeyey maqaamku istaagay deetna markaasuna hadalka hayay ibraahim waxa maqlay cirka iyo dhulka dhexdiisa wax kasta oo jooga ayaa dhawaqaasi maqlay markaasuu wuxuu yidhi miyaydan arkaynin dadku xajkii iyo hadalkaas way soo ajiibeen oo waxay ka yimaadeen dhulka meelihiisi ugu fogaa bay ka imanayaan si xajka imanayaan iyagoo talbiyadaysanaya ole labayk allahuma labayk marka labaykadani waa ijaa ijaabo iyo yeelitaan la yeelay dacwadii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam yeedhmadiisa sidaas ibn cabaas ku fasiray hadalkaas ibn cabaas iminkan sheegayna ibn abi xaatim ayaa wariyey tafsiirkiisa ayuu ku sheegay labayk allahuma labayk ilaahayou ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba labayka ku ajiibay yeelitaan yani ijaabatan bacda ijaabati yeelitaan yeelitaan ka dambeeya laa shariika laka la wadaago kuu sugnaaday haba yaraatay ee ma jiro sidaa mulkigaa iyo boqortinimadaada cidna ayna kula lahayn ayaa cibaadada ina cidna kula lahayn inu kula walaagayn labayk ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba ina alxamda mahad iyo wanicmata nicmo laka aday ku sugnaatay ina alxamda mahad dhammaanteed adaa iskale wanicmata laka marka wanicmata waxa lagu cadfaya un markaa xamdigaas iyo wanicmata nicmo laka adaa iskale walmulk iyo boqortinimo laa shariika laka la wadaago adiga kuu sugnaaday ma jiro wey qaala wakaana cabdullaahi bnu cumar cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaa yaziidu fiihaa waxa uu ku zeedin jiray labayka labayka wa sacdayka sacdaykan waxa weeyaan musaacadatan liطaacatika bacda musaacada amaba sacdan bacda sacdin oo sacdiguna waxa weeyaan alyumnu waalbaraka barakada iyo khayrka iyo galladaysiga weeyaan wasacda waxaa kale la yidhi iscadnaa sacaadatan bacda sacaada ilaahow sacaado nasiib sacaado sacaado ka dambaysa wanaag wanaag ka dambeeya waalkhayru khayrkuna biyadayka labadaada gacmood buu ku sugan yahay khayr dhammaantiin waalragbaau ilayka ragbaaguna waa qasdiga iyo marka waxa weya waalragbaau qasdiguna ujeeddaduna waxay ahaatay ilayka xaggaada xaggaada manu soo qastayna ilaahow oonu u soconnaa oo jecelna marka xadiidkan waxa uu tilmaamayaa xajka yani talbiyaddii lala imanayay markaa dee qofku xaajigi uu xajiyayo intan dambe ziyaadada ah uu leeyahay wakana cabdullaahi bnu cumara yaziidu fiiha labayka labayka wasacdayka waalkhayru biyadayka waalraqba ilayka waxaa ay yidhaahdeen ahlucilmigu wahadihi ziyaada cinda muslimin faqat muslim oo keliya ba ziyadaas kale wamin ariiqin aakhar cinda muslim ana bna cumar rawaa hadihi talbiya can abiihi ariiq kalena waxaa soo aroortay talbiyada dambe ziyaadada ah inuu ibnu cumar aabihii ka wariyey marka wa kaana bnu cumar waa naafic naaficoo ka warinaya ibnu cumar mawla ibni cumar ayaa wuxuu leeya ibnu cumar wuxuu ahaa wuxuu odhan jiray oo uu ku ziyaadin jiray talbiyadii taa hore ku ziyaadin jiray labayka labayka wasacdayka waalkhayru biyadayk waalraqbaau ilayka waalcamal marka wa kaana cabdullaahi cabdullaahi wuxuu ahaa caynkaa waxa leh naafic oo ka werinaya cabdullahi bni cumar waxaa kala soo aroortay cabdullaahi bni cumar laftiisa uu ka werinaya aabihii cumar bn khaaab oo markaa ziyaadadan buu ka wariyey marka ibn xaafidku wuxuu leeyahay ibn xajar fatxubaariga facurifa ana bna cumar iktadaa fi dalika biabihi waxa la ogaaday waa markaa arrinkaa lagu ogaaday inuu ibnu cumar aabihii uu kaga dayanayo ziyaadadaasi waxaa kale ee uu leeyahay cabdulxaq fi ljamci bayna asaxiixayn lam yadkur albukhaariyu ziyaadata cumar wala bna cumar bukhaari muu sheegin ziyaadada cumar ee ibnu cumar aabihuu ka warinayo iyo ta ibnu cumar ee naafic uu ka warinayo ibnu cumar marka yani sheekha waxaa lagu haystaa xadiidka ziyaadadan oo uu keenay iyada oo muslim oo keliya ku sugan oo bukhaari aan ku sugnayn sheekha shardigiisuna wuxuu ahaa inuu sheego bukhaari muslim waxay isku waafaqaan marka halkaas baa culimadu marka ay ku tacaqubeen culimada marka ka daba tagtay hadalkiisa waxaa ka mid ah zarkashi wuxuu leeyahy xadiid ibnu cumar fi talbiya qaal wa kaana ibnu cumar yaziidu fiiha labayka wasacdayk hadihi ziyaada laysat fi lbukhaariy bal akhrajaha muslimu khaasa muslim soo saaran buu sheegaya kadalika ibnu mulaqin baa isna sharxiisa ku sheegaya oo wuxuu leeyahay wa kana cabdullaahi ilaa akhiri hadihi ziyaada lam araha fi lbukhaariy bal fi muslimin khaasa waasqط almusanifu minha labayka bacda qowlihi walkhayru biyadayk kada huwa fi muslimin marka cala ayi xaal ziyaada dambe muslim bay ku sugan tahay bukhaari kuma sugan waa sida waxaa xadiiskuna tusinaya talbiyada inuu qofkii la imanayo xaajiga ahaa iyo qofkii muctamirka ahaa labayk allahuma labayk goormay bilaabanaysaa talbiyadu talbiyadu waxay bilaabanaysaa marka uu qofku uu xidho xajka ixraamta buu bilaabanaysaa talbiyadu korna uu qaaday welibana oo rasuulkii saxaabadiisa kor bay u qaadi jireen way soconaysaa talbiyadaas ilaa intuu maka ka soo gaadhay markuu maka soo galo ama guryihii maka u arko alayhi salaatu wasalaam guryihii maka markuu arko ama kacbada lafteeda markuu arko ayuu talbiyadii jaray uu goynaya deetana waa dawaafayaa sacyigiina waa la imanaya waktiga xajku uu bilowdo hadduu qofku qofku cumraysanayo waxa weeyaan dawaaf sacyi bayna asafa walmarwa madaxuu xiranaya waa xalaaloobay xajku waktigu bilowdo oo kale maalan maalinta waxa weeyaan sideedaad ee bisha dilxijo xajku bilowda maalintaas buu bilaabanaya marka mino la tago mino marka la joogo waxaa lagu tukadaa shan salaadood shantaa salaadood iyo intaa la joogo dhan waxaa la aqrinaya talbiyada labayk allahuma labayk kor baa loo qaadaya waliba saxaabada kor buu qaadi jiray sida cumar cumar bin khataab oo kale kor buu qaadi jiray isagoo taandhadiisa ku jira dadka oo dhanna kor buu qaadi jiray ilaa mino oo dhami gebigeeduba ay la girta talbiyadii iyo takbiirtii talbiyadaas waxay soconaysaa maalintaas maalinta sagaalaad ee carafa marka la tegayo marka laga soo noqdo ilaa inta dhagaxa la tuuranayo jamrada marka la tuurto bay talbiyaday go-aysaa jimrada ugu horeysa marka tuuro dhagax ugu horey tuuro talbiyadii halkaasay ku istaagaysaa oo talbiyada halkaas ku dhamaataa intaa kale talbiyada ayuu aqrinaya labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika lak talbiyaduna waxa ay shamlaysatay tawxiidka ilaahay subxaanahu watacaala marka nimankii carbeed ee gaalada ahaana way talbiyadaysan jireen oo talbiyada way la iman jireen labayka allahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan mallaktahu anta wamaa malak waxay odhan jireen ilaahayow waa nimankii gaalada ahaa ee jaahiliyaddii waxa weeyaan ilaahayow ku ajiibina ijaabatan bacda ijaaba cid kula wadaagta mulkiga iyo boqortinimada iyo cibaadada ma jirto aan ahayn ilaa shariikan mallaktahu anta wamaa malak mid yaroo shariika oo wax kula leh ood adugu kaa sii leedahay iyo wuxuu hantayba kaa iyo wuxuu hantayba adiga ayaa hantiyey oo iskale kaa yarunba wax kula leh waa sanamkan ay caabudayaan buu jeedaa ya marka rasuulka alay slam markuu halkan mariyo laa shariika laka ayaa waxau yihi qadin qadin yacni intaasa ku filnaan lahayd ku joojiyaan laakiin maxay raaceen ilaa shariikan mallaktahu wamaa malak shariik mid yaroo wax kula wadaaga oo adigu aada iska leedahayba kaana adigunba iska le yani waxay qisanaayeen kan laftiisa ay cibaadaysanayaan ilaahay waxbuu laleeyay laakiin kaasina ilaahay baa leh isaga iyo fahantiyada adigaa le bay leeyihin kaasunba wax kula wadaaga kaa adigu aada leedahayba saas buu odhan jireen kaa markuu islaamka yimid waxa weeyaan waa laga saaray meesha talbiyadu waa shicaaru lxaj xajka shicaarkiisii weeyaan markaa waxaa wanaagsan in kor loo qaado kor u qaado lana farabadiyo oo aan la joojinin saxaabadu kor bay u qaadi jireen ilaa qaarkood ay xeeqaan say kor ugu qaadayaan markaa qofku uu ku mashquulo talbiyadaasi xukunkeeda ahlucilmigu waa isu khilaafeen waxaa ugu wanaagsan qowlka odhanaya waa sunne mustaxab ah oo wanaagsan oo ay tahay inuu qofku la yimaado waana qowl imaam ashaafici wa axmed ibnu xambal qolo kale waxaan waa waajib qolo kale waxan waa rukni labada qolba waa daciif qowlka ugu fiican waxa weeyaan waa sunne weeyaan sunnayaasha xajka ayuu ka mid yahay iyo shaacairta waay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga ilaahay wuxuu yidhi laa yaxilu limra'atin gabadh xalaalu maaha gabadhaasoo tu'minu biاllahi walyawm alaakhir ilaahay iyo maalinta aakhire qiyaamaha rumaysan rumaynaysa an tusaafira inay safarto masiirata yawmin maalin socodkeed iyo walaylatin habeen laysa macaha xurma iyadoo cid maxram u ah oo la socota ayna jirin wa fii lafdi bukhaariy lafdigii bukhaarina laa tusaafir yaynay safrin gabadhu masiirata yawmin maalin socodkeed ilaa maca dii maxramin iyadoo la socota qof maxram u saaxiiba mooyaane yaynay safar gelin laa yaxilu limra'atin gabadh xalaal uma aha gabadhaasoo tu'minu biاllaahi walyawmi alaakhir ilaahay maalinta aakhiro rumaysan an tusaafira inay safarto masiirata yawmin maalin socodkeedii walaylatan habeen socod maalinaiyo habeen in loo socdo laysa macahaa xurma iyadoo ayn la soconin wax xurmaa yani maxram u saaxiib ahoo maxrama iyadoo ayn la soconin wa fii lafdi bukhaari laa tusaafir yani safrin masiirata yawmin maalin socodkeed ilaa maca dii maxram soo sheegi insha allah ilaa ilaa maca dii maxrami riwaayada dambe fii lafdi bukhaariy mukhtasarat min xadiidi ibni cumar cinda bukhaariy oo min xadiidi abi hurayra cinda albukhaariyi wa muslim xadiidkan intan waa yani waa mukhtasar buu leeyahy sheekho zarkashi wuxuu leeyahay wa fii lafdi lilbukhaariy laa tusaafir masirata yawmin ilaa maca dii maxramin yuhimu infiraad albukhaariyi bihi waxay wuxuu ku muujinaysaa inuu bukhaari la keliyoobay walaysa kadalika caynkaa maha faqad akhrajahu muslimun ayda intan u leey waa fii lafdi bukhaari waxaad moodaa inuu yani hadalkiisa maxaa ka muuqda in bukhaari ula keliyoobay sidaana maaha micnaheeda maxay bukhaari iyo muslim labaduba waa soo saareen ibnu mulaqirna saas buu leeyay wuxuu leey hada lafd aladi cazahu lmusanifu lilbukhaari waxdahu huwa fii saxiix muslim ayda muslimku ku jira wa hada lafduhu laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhir tusaafiru masiirata yawmin ilaa maca dii maxramin marka lafdigan sheekhu uu nisbeeyey ama u tiiriyey bukhaari keligii sidaa maaha muslimna waa ku sugan yihin marka lafdigan wa fii lafdi bukhaari laa tusaafir masirata yawmin waa muttafaqun calayhiyo bukhaari muslim labaduba waa soo saareen waa sidaa wey xadiidku wuxuu nabsinaya gabadhu inaynay safar gelaynin wixii safar lagu magacaabo inaynay gelaynin iyada oo maxram aan wadanin maxram maxaa la idhahdaa ilaa maca dii maxramin maxram waxay dhahdaan culimmadu huwa man yaxilu lahu الnadru lilmar'ati wاlkhalwu biha wamusaafaxatuha wagayri dalik waa qofka ay u bannaan tahay ruuxu dumarkaa inuu eego inuu la khalwoodo gaar la gaar la noqdo inuu marka waxa weeyaan uu musaafaxeeyo oo uu gacan qaado dadka kale ajaanibka uma banaan ruuxa dumarka ayna fiiriyaan ay la khalwoodaan la gaar noqdaan ay gacan qaadaan waxaa kale la yidhi kaasi waxa weeyaan man laa yaxilu lahu nikaaxuha cala ata'biid waxa weeya waa qofka aynay u bannaanayn inuu gabadhaa guursado cala ata'biid weligii iyo allihii marnaba xalaal u noqon mayso dumarka waxa weeyaan dadka xaaraan ay ka tahay inay guursadaan waa laba qaybood insha allah kitaaba nikax bay inoogu iman doonaa waa laba qaybood qolo waa ka xaaraan inay guursadaan weligoodii allahood taabiid abadiyan qolana waa mu'aqat waxay xaaraan ka tahay ilaa amad qoladay taabiid ka tahay wuxuu wuxuu ka yimaadaa laba dhinac waxay idhahdeen laba dhinac buu ka yimaadaa bisababin aw nasabin mubaaxin yani waa kii taabiidka ahaa waa nasab waxa weeyaan nasabkii iyo qaraabadii waa ninkii inantiisii walaashii hooyadii ayaydii habarartii edadii yani kuwaas waa nasabkii marka waa weligood aanu marna xalaal noqon maayaan marka nasabkaa mubaaxay xagga qof ka soo galay waa cala taabiid kuwaas maxram buu u noqonaya marka ninkii oo ninku gabadhiisa maxram buu noqonaya u soo gudagelaya ninku inantiisii iyo walaashii iyo hooyadii iyo edadii iyo habareertii iyo ayaydii intaba waa dadka ay ka xaaraan tahay inuu guursado maxram buu noqonaya kuwaas marka waa nasab sababka sababtiina waxa weeyaan wuxuu ku soo waa laba qaybood isaguna qayb sihri oo waa xagga xididkii qaybina waa xagga ribaaca iyo naaskii jabitaankiisa sihriga waxaa u badan yihiin waxa weeyaan taxriimkoodu maaha taxriim abadiya marka laga reebo dhowr qolo dhowr qof marka laga reebo taxriimkoodu waa taxriim mu'aqata weeyaan oo gabadha gabadhaada walaasheed waa kaa xaaraan inta gabadhu kula joogto lakin gabadh hadda mesha ka baxdo walaasheed xalaal bay ku noqonaysaa in gabadh iyo walaasheed la jamciyo ama gabadh iyo habararteed in la jamciyo ama gabadh iyo in la jamciyo edadeed waa xaaraan in laisku keeno laakiin in waxay xaaraan ka yihiin inta gabadha kula joogto hadda gabadha meshay ka baxdo walaasheed xalaal bay ku noqonaysaa hadday gabadha madaad kala tagtiin amay dhimato gabadha walaasheed xalaal bay ku noqon habararteedna saasoo kale edadeedna saasoo kale waa halmanjar iyagu markaa taxriimkooda waa amadi laakiin waxaa jira qolo xagga xidid kaa soo gala oo taxriimkoodu abad alaabidiin uu xaaraan ka yahay waa kuwe gabadha guursatay hooyadeed waa kaa xaaraan oo waxa weeyaan marnaba xalaal ku noqon mayso dad hataa kala digtiin de xalaal ku noqon mayso rabibada inanta la yidhaahdo rabibada rabibada waxa weeye gabadh baad guursatay gabadha aad guursatay inan bay wadataa inantaa ay wadato ee nik nin kale ay u dhashay waxa weeyaan rabiba la yidhahdaayo inantaasi xaaraan bay kaa noqonaysaa abadan ama ta'biid ahaan bay xaaraan kaaga noqonaysaa markaad hooyadeed la guri geshid soo saamaha warabaa'ibukum allaati fii xujuurikum min nisaa'ikum allaati dakhaltum bihina fain lam takunuu dakhaltum bihina falaa junaxa calaykum soo maha yani aayadda qor-anka waxay sheegaysaa inantaas hooyadeed haddii uu ninkuu la guri galo ina inantii xaaraan ka noqonayso marnaba xalaal u noqon mayso inantaas haddii hooyada ay kala tagaan iyo hadday wada joogaan mar walba inantii waa ka xaaraan weeyaan laakiin waxa u shardiya inay gabadhi ay isla guri galaan haddayna isla guri gelin inantii xalaal bay ahaanaysa taasi iyaduna xagga sihriga iyaduna ka timaadaa oo rabiba ayaa la yidhaahdaa waxaa kale ay culimadu yidhahdeen waa abu zawjiha wa abu zawjiha gabadhan ninkeeda aabbaheed waa ka xaaraan gabadhaada adiga aabbahaa gabadhaad qabtid adiga aabbahaa waa ka xaaraan haddad mesha adu ka baxday inantii aad qabtay adugu aabbaha gursan maayo oo dee dumaali maayo waa ka xaaraan iyadoo xagga siirinkaada soo gashay iyadoo xagga siirinkaada soo gashay xagga xididkii bay haddana taxriimkeeda abadi noqday waxaa kale culimadu yidhahdeen wabnigii inankiisii inankiisu waxa weeyaan iminka rabibadii soo ma ahayn gabadhi baa inan wadatay inantii iyadoo wadato buu ninkii guursaday marka inantan dee ay islaanta wadato ama gabadha ay wadato rabi baa la yidhahdaa waa ka xaaraan weligood yaa lahood hadduu aabbahood ka baxa meesha iyo hadduu nool yahay labadaba waa ka xaaraan marka kuwaas ayaa iyagu xaggii sihriga waxay noqdaan taxriimkooda abadi buu noqdaa taxriimkooda abadi buu noqdaayo dee gabadhii way raaci karaan way la safrayaan allahuma ilaa inanka oo odayg u dhalay ayaa waxay culimmadu yihahdeen ma kaxayn karaa aayadii oo safar mau kaxayn karaa maka qole waxay dhahen maya oo waxay dhahen waktiyadii hore dee qofka waasic diiniya waa jiri jirayo marka waa maaragtay laakiin iminkaoo kale waktiyadii dambe waxaa iska badatay dadka xumaaba batay marka waxa laga yaga inanku inu aayadii damaacyaba hadduu safar la galo oo u kaxeeyo marka way diideen culimmada qaar ka mid ah way diideen laakiin karahada waa karaha tanziihin la yidhahdo mooyaane karaha xaaraana maaha yani xaaraanka ma uu kaxaynaya taas waa mid qaybta kale ah sabab ku timaada waa ridaaci waa naas ciddii naaska ay wada shaqeen oo ridaacu yaxrumu mihi minhu maa yaxrumu min annasab san ka arki doona insha allah waxa xaaraan ku noqdaa wixii nasabka xaaraan ku noqonaya isna xaaraan ku noqonaya nasabka wixii xaaraan ku noqonaya yaa isna xaaraan ku noqon oo ciddii naaska aad wada jaqdeen waa lalaadkeed marka inantu ciddii naaskala jaqday waa walaalkeed inankii ay naaskala jaqday naaska la wada siiyey oo walaalkii ay wada dhasheen maaha waa walaalkii ay wada qofkii wada naaska wada jaqeen gabar kale naaska ay ka wada jaqeen carruurta berigo hore xusamayn jireen dhinaca carruurta marka waxa weeyaan salaan kale loo dhibi jiray mise naaska la siin jiray siiba miyiga la geen jiray marka ilmahaas labada carruur ee naaska wada jaqay waa walaalo weeyaan marka inankii inantii uu naaska la jaqay waa walaalo marka xalaal u noqon mayso inuu guursado waxay walaalkiin xaggee xaggee ridaaca yaxrumu minhu akhuhu min aridaaca yaxrumu minhu maa yaxrumu min annasab wixii nasabka xaaraan ku noqonay xaaraan ku noqonay inankaasi wixii uu dhalay iyo inantan dee inantan eday u noqonaysa marka marka saasay xaaraan uga noqonaysa wahalo majar marka maxramku waa kaas maxramkii saas u noqon markaa ruuxii dumarkeed safri mayso safar geli mayso ilaa maca dii maxrami waxaa nusuusta kusoo aroortay waxaa nusuusta kusoo aroortay yani waxa kala duwanayd imika xadiiska waxay nagu taallaa masirata yawmin walayla in habeen iyo maalin loo socdo waxaa kala soo aroortay masirata alaaata ayaam saddex maalmood in loo socdo inay safartaa uma banaana waxaa kala timid saddex cisho wax ka badan waxaa kala yimid laba cisho w meel loo safro inaan u safrin waxaa kala soo arooray in la yidhi waxa weyaan laa tusaafir bariidan bariidkuna waxa weeyaan maalin gelinkeed in loo soconayo maalin gelinkeed in loo socdo iyo inay safrin inay safar gelin waxaa kala soo arooray in safarkii la ilaaqay iyo inay safrin ba wax safar la yidhaahdaba marka yani waxay ku kala timid dadkii rasuulka weydiiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyihiin ahlu cilmigu sida bayhaqa oo kale wuxuu leeyihi كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا وحول مدى رسولك إن لوديه قبل كورم صدح معمود إلا صعود سفر أسد بغير محرم بنانته إن كسوف الماء وعد كورم فقبل سفر صلى الله معمود من الله صعود يدو محرم أن ودنين مسافر أسد سوف الماء مركز لوديه مالين كورم مركز سوف الماء مركز وعد كورم تمارين جلين كيد سوف الماء مركز مد كستاوض عشاء صحابي iyo ruwaaddu waxay sheegeen mid kastaaba wuxuu sheegay wuxuu nebi ka maqlay calayhi salaatu wasalaam markaa khilaafkaasi yani walikhtilaaf asaa'iliin waاkhtilaaf almawaadi un weyan wax kalaba maaha marka wuxuu kusoo ururaysaa mutlaqu safar wixii safar la yidhaahdo ama maalin gelinkeed ha loo socdo ama maalin ha loo socdo ama laba maalmood ha loo socdo ama in ka badan ha loo socdo e wixii safarba la yidhaahdo ha dhowaado ha fogaado dadku waxay safar u yaqaanaan gabadhu kelideed safri mayso iyadoo cidnaba aan wadanin iyadoo cidnaba aan wadanin yani cidda aan wadanin waxa lagula jeeda maxramkeedi dadkii ge- marka waxa weeyaan maxramka u ahayna soo sheegnay ee ay tahay ay xaaraan ka tahay inay guursadaan dadka iyadoo in la soconin kelideed socon mayso laa yaxilu limra'atin waa caam dumar oo dhan bay shamlisanaysaa dumar oo dhan bay shamlisan tii weyneyd iyo tii yarayd islaamtii iyo dhalinyaantii markaa bikradda ahayd ama shaabadda ahayd ba waa shamlisanaya ahlucilmi qaar kamid waxay idhahdeen gabadha weyn way bannaan tahay inay inay safarto kelideed oo iyadoo dee waxaa laga yaabaa marka waxa weya inaan damacmar in cid ka gelin oo cidma damacayn mayso marka inay bilaa maxram ay safartaa iyadoo wax dhibaataa kuma jiraan bay yidhahdeen marka waxaa laga wariyayey abulwaliid albaaji ayaa sidaa yidhi ba oo culimada maalikiyada ka mid a laakiin almutaahiruun min alculama min min ashaaficiya waxay yidhaahdeen iyagu ma banaana gabadh hadday weyn tahay hadda yartay labaduba isku mid weeyaanoo gabadhu waa madanatu amaci fiiha gabadhu waa la damaaciyaya wa madanatu shahwa walow kaanat kabiira marka gabadha mar haddii la damaaciyayo walo haba weynaataba ee waxa weeyaan marnaba safri mayso sidaa daraaddeed ba waxaa la yidhi likulli saaqitatin laaqita shay kasta oo dhaca mid qaatuun baa la helaya shay kasta oo meel yaalla walow haba liitaba eh qof qaata la waayi maayo waa qof qaata likulli saaqitatin laaqita marka waa sidaas oo kasaxoocaynkaa weeyaan yani gabadhii weynateeda waa isku mid weeyaan marka waxaa la yidhi nin qolo mooryaana nin mooryaana marka waxa weeyaan qaaticu ariiq ayaa islaam damaaciyey deetan waqti doona markaad faraxumay islaamta waxtir hooy miyaan isla yaabin meerka islaam baana hooyadaa baan ahay waaban ilkalaayahay ilkii daateme markaasu wuxuu ku yidhi anugu hilib baan kusaynaya cad baan kusaynaya anugu xayalkaaga ii galay ya waa runtii marka yani waxa weeyaan waa isku mid un inantii yar inantii islaantii weyn waa isku mid weeyaan wax farqi udhexeey ma jiraan marka ma safrayso ruuxii dumarka ahayd bilaa maxram waayo waxaan lahay waayin mid xunoo liito oo islaantaas markaa iska daadaaba isagu waxa weeyaan damaaciye ayaan la waayin marka safri mayso waxa kale ee xadiidka uu tilmaamaya baabka xajku sheekuu keenay baabka xajku wuxuu keenay horta xadiidku waa caam safar dhammaantii haddii xajka loo safrayayo iyo haddii loo safrayo waxa weeya meel aan xajkaba aan ahayn ruuxii dumarkeed in safar ay gashaa kelideed iyadoo aan la socon maxramkeedii inay safar ay gashaa ma banaan waxaa baabkan ugu keenay halkan xadiidka sheekhu raximah اllah waxa weeyaan ma banaan tahay inay safarkii xajka ay tagto ruuxii dumarka ahayd kelideed iyadoo maxram aan wadanin mise ma banaana xadiidku wuxuuna tusinayaa ina safarkii caam buu ku yahay inaanay banaanayn ina safar ay gasho xajkii istiaacada waxay ku dareen culimmadu sida axmed bin xambal oo kale walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaa ilayh istiaacada waxaa ka mid a ruuxi dumarkeeda inay hesho maxram wujuudu maxrami maxram in la helo baa markaas la doonaya marka hadday weydo istiaaca uma haysa iyada weyaan xajkii kuma waajibo laakiin hadday tagto xajkii waa asaxayaa saxiix buu noqonayaa laakiin way aasima weeyaanoo waxay ku dambaabtay safarkaa ay gashay kelideed iyadoo aan wadanin maxramkii aan wadanin qowlkaas baa ugu sawaabsan min aqwaali ahli اlcilm sida oo kale ahlucilmigu waxay isku waafaqeen ana almarأaةa takhruju biduuni maxrami fi xaalatayn laba xaaladood gabadhu way bixi kartaa iyadoo maxram aan wadanin xaaladda kood waxa weeyaan markay hijiroonayso min daari اlkufri ilaa daari ilaa daari islaami ilaa daari اlislaam daartii gaalnimada kay ka baxaysaa ay ka tegeysaa waxay tegeysaa daartii muslimiinta waktigii hijiroonayso ee dhulkii gaalada ay ka cararayso ee diinteeda ay la baxsanayso ee dhulkii muslimiinta ay ku socoto loo shardiyi maayo in maxram la helo biduuni maxramin bay baxaysaa waktigaas talabaadna waxa weeyi gabadhi muslimadda ahayd ee cadowga gacantiisii ku dhacday oo ay qafaasheen oo ay kaxaysteen dabeetana waxa u suurto gashay inay nafteeda la baxsato oo waxa iyagoo iyagoo kaxaystay bay heshay dariiq ay ka bixi karto waxaana way baxsan kartaa hadii sala baxso xilligaasoo kale ama xaaladda noocaasoo kalea way baxaysaa oo nafteedii bay la baxsanaysaa biduuni maxramin oo la odhan maayo ilaa maxram aad helaysid cadowgii gacantiisa kusii jirmay haddii cadowgii gacanteedii ay ka bixi karayso o nafteedii la baxsan karayso xaaladda noocaasoo kalea way nafteedii way la baxsanaysaa aankaas baabu lfidyati waxa uu baabu yahay fidyadii buu kana baabiy fidyada waxaa loogala jeedaa halkan xajka waxyaabihii waajibaadka qofka hadduu ka tago ama shay xaaraan uu ku dhaco wixii bedelka ahaa waxaa yani acmaashii xajka wixii nusqaamay wixii ku bedelayy ayaa loogala jeeda halkan maala shay waajibubu ka tegey nusqaanta maxaa waxa weeyaan lagu bedelayaa amaba shay xaaraan buu sameeyey maxaa lagu kabaya ama lala imanaya taas baa fidye la yidhahdaa marka waxyaabihii waajibaadka xajka iyo waxyaabihii xaaraantaha qofka hadduu waxyaba waajibaadka haduu ka tago waxyaaba xaaraantan uu ku dhaco wuxuu la imanayaa fidya fidyaduna xadiidkan bayna tilmaamaya can cabdillaahi bni macqilin qaala jalastu ilaa kacab ibni cujrata kacab ibni cujra ayaan la fadhiistay kacab ibni cujra ayaan xagiisa la fadhi ayaan la fadhiistay muslim wuxuu ku ziyaadiyey wahuwa fi lmasjidi masaajidka isagoo ku jiraan la fadhiistay waxaa riwaaya kala soo aroortay masjid alkuufa masaajid kuufa ku yaalay ayaa markaasi ugu tegey kacab ibn cujra la fadhiistay kacab ibn cujra marka waa saxaabi cabdullahi bnu macqilna waa taabici fasa'altuhu can alfidyati fidyada ayaan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi nazalat fiya khaasatan anigay gaar ahaan igu soo degtay aayadda qur-aanka aayadda qur-aanka waxa weeyaan faman kaana minkum mariidan faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'si fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk aayadda qur-aanku ka warramaya wuxuu leeyahy aayadda qur-aanka anigay gaar ahaan iigu soo degtay oo sababteeda iigu soo degtay wahiya lakum caam idinkana caam ba idin tahayo xukunkaa waad waad waad qaadanayseen idinkuna oo sababta aayadda qur-aanka kusoo degtay waa aniga ahayd buu leey markaasuu ka warramay xumiltu ilaa rasuuli illah rasuulka ilaahay baa la ii qaaday walxaal alqamlu dulinkuna yatanaaharu calaa wajhi wejigaygu ka da-ay yani dulinkii madaxa galay baa wejigayga ka daadanay faqaala wuxuu yidhi marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii rasuulka lii geeyey madaxii baa xanuunay dulin midhan baa galay dulinkiiba soo daatay wejigiibuu marayaaba marka qofka xaajigii madaxa inu xeer ma banaano waa xaaraan timihiinu goysana soo sheegay marka wuxuu yihi faqaala rasuulku wuxu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa kuntu ura maan malaynaynin alwajaca xanuunka maan filaynin balaqa bika inuu gaadho ilaa maa araa waxaan arkayo aw maa kuntu ama maan ahayn ura aljahda mid dhibka arkay yani u malaynayaa dhibku balaqa bika inuu kaa gaadho ilaa maa araa halkaan arkayo atajidu shaatan ma helaysa aad qashid faqultu la waxaan ku uhi maya qaala fasum alaaata ayaam saddex cisho soon aw acim sittata masaakiin ama lix miskiin qoodi likulli miskiinin nisfu saacin miskiin kasta waxaad siisaa nisfu saac saac barhkii wa fii riwaayatin faamarahu rasuulu lahi sala la slam rasuulka ila wuxuu faray an yuطcima faraqan in uu u qaybiyo faraq bayna sittatin lix miskiin dhexdood aw yahdiya shaatan ama lax inuu hadiyeeyo oo uu qalo aw yasuma alaaata ayaam ama saddex cisho in uu soomo ayaa uu rasuulku faray waay marka riwaayadan dambe ee ah wa fii riwaayatin faamarahu rasul la sl an yuطcima faraqan bayna sittatin waxaad moodaa inuu ujeedo yani waa riwaayadii cabdillaahi bni macqil un sidaa maaha riwaayadan waxay ku timid min ariiqi cabdiraxmaan ibni abi layla ariiqaasi ku timid maaha ariiqa cabdillahi bni macqil faraqu faraqa waxa weeyaan waa mikyaalun yasacu alaaata aasac nabawiya wuxuu qaadayaa waa mikyaal ama shay wax lagu miiso weeyaan oo qaadaya saddex saac oo saacii nebiga alayhi salaatu wasalaam saddex saac buu qaadaya markaasaasaa wuxuu u qaybi lix miskiin lix miskiin u qaybi xadiidku marka wuxuuna tusinayaa aayaddan qur-aanka ah ee suurat albaqara ku jirta faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk qofku markuu xidho xajka uu xidho jidhkiisa timaha ku yaalla in uu jaraa ma banaano ilaa intuu xalaaloobayo markaa ninkan wuu xanuunsaday dulib baa galay madaxii dulibku wax yarba mu ahayna waa farabatayba ilaa wejiguu soo gaaray dabeetana isagoo xanuunsanayaa soo qaaday rasuulka loo keenay alayhi salaatu wasalaam markaa dadku waa xujaaj xaji ku socdaan dabeetana rasuulku markuu arkay wuxuu ku yidhi maa kuntu uraa ay adunnu maan filaynin oo maan malaynaynin alwajaca balaq balaqa bika ma ilaa ma ara inuu xanuunku waxa aan maanta ka arkayo inuu halkaa kaa soo gaadhay maan filaynin aw maa kuntu waa shaku raawi maan ahayn uraa mid u malaynaya aljahda mashaqada iyo dhibku balaqa bika ilaa ma ara waxaan arkay halkaa aan arkayo inuu soo gaadhay maan filaynin marka madaxii xiir sudulinku masha uga baxo madaxii iska xiir marka madaxii haddaad xirtay maxaa dhacaya fidya lagaa doonaya atajidu shaatan lax ma helaysaa aad qashid marka wuxuu ku yidhi maya deetana rasuulku wuxuu ku yidhi alayh slam sum alaaata ayaam aw atcim sittata masaakiin likulli miskiin nisfu saac aayadda qur-aanka fafidyatu min siyaamin soonkii waa saddexda cisho ee uu leeyahay saddex cisho soon aw sadaqatin sadaqadiina waa lixda miskiin ee la quudinayo lix miskiin baa la wax la siinaya aw nusuk nusukuna waa gawrac in lax la gawraco ama neef adhiga la gawraco qofka uu qalo saddexdaa kii uu karayo uu kala dooranaya waa mukhayar saddexdaa uu kala dooranayaayo kii uu is yidhaahdo waad la iman karaysaa buu la imanaya hadduu karayo soonka soonku la imanaya hadduu karayo masaakiinta lix miskiin la quudiyo masaakiintu siinaya haddii uu karayo inuu neef qalo waa qalaya haddaba xoolaha la qalayo masaakiintaa wax la siinayo ee sadaqadaasi waxa labadaas xaramka dhexdiisa in la dhacdaa shardiga neefka la qali doonaa waxa loo qaybinaya masaakiinta xaramka fidyadan uu bi sadaqadan uu bixinayo ama waxa weeyaan raashinkan uu bixinayana masaakiinta xaramkuu siinaya maxaa soo haray saddexdii soonki soonka marsu doonu ku soomaya ama xaramku ku dhex soomi doonaa ama marku beledkiisa ku noqdu soomi doonaa soonku isagu meeshii uu doonu ku soomaya laakiin labada kale ee ah wixii la qalayey iyo wixii la qoodinayey waxaa la bixinaya xaramka dhexdiisa lagu bixinaya waxaa la siinaya masaakiinta xaramka ayaa la siinaya marka waa sidaa weeyaan waxaa xadiiskan sidoo kale culimadu u daliishadeen shay kasta oo fide laga bixinayo qofku jirkiisa hadduu wax ka qaado ama shay waajiba hadduu ka tago neefkaas bay ku waajibiyeen shay waajib haddaad ka tagtid neef baad qali doontaa shay xaaraana haddaad ku dhacdid maxduuraadkii ka mida marka waxa weeyaan ixraamka neef baad qali doontaayo ama waad soomi doontaa ama masaakiintaasaad quudin doontaa baabu xurmati maka maka xurmadeedu baabu magaalada maka la yidhahdo maka almukarama waxa weeyaan xurmadeeda iyo ixtiraamkeeda iyo weynayntii la weynaynayey ayuu marka waxa weeyaan halkan ka tilmaamaya sheekhu raximah llah maka xurmadeeda waxay ka timid uun beytka ku dhex yaalla iyo kacbada aramka xurmadaas halkaasi ka heshay waayo awalu beytin wudica linnaas beytkii ugu horreey dadka loo dejiyo ee loo dhigo ee loo bineeyo waxau ahaa masaajidka masjid xaram ina awala beytin wudica linnaas laladii bibakkata mubaarakan wahuda lilcaalamiin saas buu ilaha yihi subxaanahu wa tacaala marka beytka ku yaalla maka ee kacbada masjid xaramka waxa weeyaan waa masaajidkii ugu horreeyey ee dhulka laga dhiso waxaa ku xigay masjid alaqsaa inteen lag u dhexaysaba rasuulka lagu yidhi wuxu uhi arbacuun afartan baa udhexeeya afartan sannadood saas falinaha xadiid afartan sannadood baa udhexeeyey masjidulxaramka iyo masaajidka ilaa masjid ulaqsa waay marka maka xurmada ay leedahay ayaa halkan ka tilmaamaya dadkii jaahiliga hada way weynayn jireen maka maka way weynayn jireen oo waxba kuma dhex dili jirin oo qofkii dilayaan xaramka way kala bixi jireen oo banaanka la tegi jireen xilliga halkaas ku dili jireen qofku hadduu magan galo xaramka uu yimaado soo galo may may taaban jirin saa daraaddeed ba ilahay wuxuu yihi mathaabatan linnaasi waamna awalam numakin lahum xaraman aaminan awalam numakin lahum xaraman aaminan yujba ilayhi amaraat kuli shay عن أبي شريح خويلد بن عمر الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص نكن لا عمر بن سعيد بن العاص يحكي ninkaasi abuu shuraye isagu waa saxaabi waxaa ninkan camar ibnu saciid camar ibnu saciid ibnu caas waxau ahaa magaalada madiine laeeda iyu waali ka ahaa barasaab ayuu ka ahaa waktigii mucaawiya marka inankiisii yaziid ayuu la mucaawiye inankiisii baa qabsay markii dambe yaziid dabeetana waxa weeyaan waa la baayactamay cabdullaahi ibnu zubayr saxaabigii la odhan jiray ayaa ka hadhay beecadiisii waa la beectami waayo maka ayuu ku hadhay isagu makuu joogay markaa inuu la beectamay markaa waa ka hadhay waa diiday dabeetana markii yaziid uu qabsaday cabdillaahi wuxuu galay xaramka cabdillaahi ibnu zubayr xaramka ayuu galay maka dabeetana camar ibnu ninkan markaa camar ibnu saciid ibnu caas ayaa waxa uu amar ku siiyey inuu ciidan madiine ka soo kaxeeyo oo uu dagaal ku qaado cabdullaahi ibnu zubayr oo maka galay xaramkii galay u ninkaa uu dilo la dagaalama yani marka ciidan buu soo urursaday marka saxaabigan baa la kulmay waktigu ciidankan u urursanay maka inuu weerar iyo dagaal ku qaado marka ninku nin aada u daalimo ba habeeno nin yani xukaamtii dambe aada ku liidatay ayaa uu ku jiray dad fara badanna waa laay marka bal an akrin horta wuxuu is yidhahdeen aan ferino wuxuu yihi marka anahu qaala licamr ibn saciid ibn caas ninkaa wuxuu ku yidhi wahuwa yabcau lbucuud isagoo ciidan u diraya ilaa makata maka u diraya idan li ayuha lamiir amiir yahow ii ogolow an uxadiaka inaan kuu sheego qawlan odhaa qaama bihi rasuulu lahi sal slam rasuulki ilaahay uu la istaagay alada berri oo kale min ym fati maalintii maka uu furtay maalintii ku xigtay wey micnaheedu an uxadiaka inaan kuu sheego qawlan hadal qaama bihi rasuulu lahi sal slam nebiga ilaahay uu la kacay alada berri oo kale min ym fati maalintii maka la furtay maalintii ku xigtay hadal uu la kacay oo uu yihi uu ku khudbadeeyey inaan kuu waramo iga dhegaysa bu i ogol fasamicathu udunaaya labadee dhagoodna ay maqleen wa wacaahu qalbi qalbigayguna uu weeleeyey oo uu xifdiyey wa absarathu caynaaya indhahayguna arkeen xiina takalama bihi waktigu rasuulku ku hadlay yani wuu adkaynayaa hadalkan inuu rasuul ka maqlay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi anahu xamid allaha ilaahay buu mahadiyey rasuulku wa anaa calayhi waa ammaanay uma qaala wuxuu yidhi ina makkata maka xaramaha allahu tacaala ilaahay baa xurmeeyey walam yuxarimha annaasu dadku may xurmaynin dadku xaramka may dhigin ilaahay baa xaram ka dhigay oo xurmeeyey falaa yaxilu limri'in qof xalaal uma aha qofkaasu yuuminu biاllah walyawm alaakhir ilaahay maalinta aakhira rumaynaya an yasfika biha daman inuu dhiig ku daadiyo xalaal uma aha walaa yacdida biha shajaratan inuu geed geedaheeda ka midi inuu gooyana uma banaana oo xalaal umaha fain axadun haddii qof uu banaysto fain axadun haddii qof tarakhasa biqitaali rasuuli illah rasuulka ilaahay dagaalkiisa uu ruksaysto oo wax ku banaysto oo dagaal buu yidhi rasuulka ilaahayba waa ku dagaalay maka oo maka dagaal buu ku qaado ku qabsaday haddii mid uu yidhaahdo faquuluu waxaad tidhaahdeen ina allaha qad adina lirasuulihi ilaahay rasuulkiisa waa u ogolaaday walam ya'dan lakum idinkiidi ma ogolaanin rasuulkiisa ilaahay baa u ogolaaday oo dagaalna ku qaado ogolaaday laakiin adiga idinka laydimu ogolaano ilaahay idimu ogolaanin wainamaa adina lii saacatan aniga ilaahay wuxuu i ogolaaday un saacat min nahaarin saacad maalinta ka mida buu i ogolaaday waqad caadat xurmataha alulaa waqad caadat xurmataha alyawm waxay ku noqotay maki xurmadeedii bay ku noqotay ka xurmatiha bilams shalay say xurmo u lahayd maantana xurmadiiba dib ugu noqotay uun intii saacadii lii ogolaaday wixii ka dambeeyey xurmadeediibay ku noqotay sidii marka hore xurmo u lahayd falyuballiq ashaahidu alghaayib ka joogaa ka maqan ha gaadhsiiyo hadalkaas faqiila liabi shurayx abi shurayx waxaa lagu yidhi maa qaala laka ninkii camar la odhan jiray markaad hadalkaa u sheegtay isagoo ciidankii diraya oo madiina maka u diraya muxuu kugu kugu jawaabay qaala wuxuu yidhi ninkaas wuxuu yidhi ana aclamu bidalika minka arrinkaas aniga kaga aqoon badan ya abashurax abashuraxow waxaad ka warramaysid anaa ka aqaana ina alxarama xaramka ilaahay laa yuciidu caasiyan nin caasiya oo ilaahay yani nin caasiya ma magan gelinayo nin caasiya ma magan gelinayo walaa faaran bidamin nin dhiig la baxsadayna ma magan gelinayo walaa faaran bikharibatin nin waxa weeyaan kharaab iyo tuugnimo la baxsadayna ama balaayo la baxsadayna waxa weeyaan ma magan gelinayso waay maxaa idinku xijisini ya mutafaqay boqol الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة هي الخيانة وخيانة ذي ويان وقيل البلية وقيل التهمة تهمة الرمية أصلها في سرقة الإبل قيل أول حضا مقبر بلون قال الشاعر إنك قبيادها وحولي والخارب اللص يحب الخاربة والخارب اللص إنك توقع هاي قيل حدي وحاو تعلي هاي قيل حديتان كيسو تعلي وقالني يوي واي ninkan markuu ciidankii u kaxeeyey oo ugu talagalay makaynuu weeraro saxaabigan bal isagoo nasteexaynay weliba si dhibarsan buu la hadlaya wuxuu li idan li ayuha alamiir amiir yahow waxaad ii ogolaataa inaan kuu sheego hadal rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam wada hadalkiina waa adkeeyey marka hadalkii kama maqlin waa hadalka intan dambe wuxuu ku ictiraabayaa hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam haramku nin caasiya oo i caasiyey ama dawladdii caasiyey ma magan gelinayo nin dhiig la baxsadana ma magan gelinayo nin wax kharaabinaya oo baxbaabinayo oo balaayo wadana marka balaayo wadana ma magan gelinayo dagaal baan ku qaadaya faraha ka qaad buuli dagaalkii baan ku qaaday marka ninkani isaga iyo ninkii yaziid laodhan jiray iyo waxay ahayn xukaamtii dadka muslimiinta ha soo baray waktiyadii ugu horreysay ee markaa liitay ee dadka muslimiinta ah ama dee layn jiray ama dhici jiray ama wuxuu geysan jiray ninkana ilaahay subxana wa tacala waa imtixaamay waxay yidhahdeen ahlucilmiga qaar ka mid ihi oo ay sheegeen waxay tilmaameen inuu maalin mimbarka rasuulka fuulay ninkan mimbar ku fuulayo dabeetana waa gororay gorarkii uu gororay mimbarka hoostiisii buu qoyanay dhiiggii ka da-ay mimbarkii hoostiisii baa wada dhiig noqday marka xadiid baa soo aroray baa la yidhi waxaad moodaa inuu rasuulku rasuulku alxadiid sanadkiisa de allahu aclam kaanii bijabbaar min bani umaya waxaabad moodaa inaan arkayo nin marka isla weyne ah oo reer bani umaye ka mid ah oo ninkan markaa reer bani umaye ninkan ahaa oo mimbarkaygaasi dushiisa ka gororay oo gororkiisu mimbarkii uu qooyey markaa ninkan bay ku fasireen ninkan nin xunbu ahaa isagana waxa dhacday markaa inuu dimishq tegey deetana dimishq buu waktigii cabdilmalik ibn marwan dimishq buu tegey deetana dimishq buu qabsaday markuu dimishq uu qabsaday baytulmaalkii xoolihii yaalayna waa qaatay ban yani halkaa xoolihii u joogay dadka muslimiinta lahaayeen ee baytulmaal ku jirayna waa qaatay deetana cabdilmalik ibn marwan ba dagaal kusoo qaaday magaaladii buu ixsaan ku sameeyey dabeetana wuxuu ugu ballan qaaday suu markaa u qabto isaga uun ayuu wuxu ammaan baan ku siinayaa wax dhibaato ku gaadhaysaan mirto soo baxa waxana jooji dabeetana sidii buu sameeyey wuxuusi ninkii dee ballan buu ku qaaday waa u soo baxay dabeetana markuu soo baxay uu la hadlay yani hadal waana oo kalaaba moodaa u muujiyey markii dambena waaba dilayba ya marka dadka aalimiinta ilahay marka dambe aalim buu ku sallibaa un haakada yusalliط allahu bacd الظaalimiina calى bacd aalim aalimu baa lagu sallibaa un aakhirka ninka aalimku wuxuu daaqo uu socdo oo loo loo sato dheerayaba marka dambe waa la qabtaa un marka la qabtana ma baxsan karo xadiidkan markaa xurmada maka ayuu ka warramaya xadiidkan xadiidka soo socdo in sha allahu taala halkaasaan ka bilaabi doonaa wsala allahu cala nabi moxamed waaalihi wasaxbi ajmaciin
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم